carruurta ku nool khaza ma aanay aadin dugsi tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka khaza hase ahatee waalidiinta carruurtaas ayaa arrintan u arka inay tahay dhibaatada ugu sahlan tirakoobyada ay samaysay qaramada midoobey ayaa muujinaya in in ka badan laba iyo toban kun oo carruur ah in lagu dilay dagaalka khaza halka ay labaatan carruur ahi macaluul u dhinteen toddobaadyadii u dambeeyey sidoo kalena in ka badan toddoba iyo toban kun oo carruura ayaa la sheegayaa in ay kala lumeen waalidiintooda ku dhowaad dhammaan carruurta ku nool khaza ayaa lagu qasbay in ay ka cararaan guryahooda waalidiintuna waxay sheegeen in ay carruurtaasi la nool yihiin dhaawac maskaxeed xikmaad almasri oo ah hooyo joogta khaza ayaa sheegtay wiilkayga had iyo jeer waa soo jeedaa habeenkii oo ooya waxa uu yidhaahdaa waan u xiisay aabbahay waxaan jeclaan lahaa in aan ku laabanno gurigayagii waxaan rabaa in aan ku noolaado noloshii caadiga ahayd ee aan ku noolaan jirnay ku dhowaad koob iyo soddon kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalka khaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza dagaalku wuxuu bilowday toddobadii oktoobar kadib markii ay xamaas weerartay israa'iil oo ay dishay laba iyo toban kun oo qof halka ay kaxaysteen ilaa laba boqol iyo afartan kale inta badan dadka ku nool khaza ee ka badan labada milyan ayaa hadda buuxdhaafiyey goobaha dadka nugul loogu tala galay ee ku yaalla rafax oo u dhow xadka masar cusbitaalkan dhakhaatiirta carruurtu waxay sheegeen in ilmo kasta oo ay arkaan uu la ildaran yahay dhaawac maskaxeed iyo mid jidheed oo muuqda iyo weliba cawaaqibka gaajada doctor saciid cabdiraxmaan maxamuud waa dhakhtarka carruurta ee cusbitaalka abu yuusuf al najaar dhammaan iyaga waxaa haysta dhibaatooyin sii kordhaya dhammaantood way xanuunsan yihiin xataa hooyooyinku ma haystaan caano ay ku quudiyaan ilmahooda waxay leeyihiin nagama imanayaan caano aan sinno ubadka mana awoodno inaan u iibinno qaarkood ayuu yidhi si cad ayay u aqoonsan karaan bambooyinka diyaaradaha iyo cidda ka dhintay qoyskooda ama deriskooda carruurta qaarkood way baroortaan oo ku dhegdhegaan waalidkood mar kasta qaar badan ayaa bilaabay in ay hadraan laakiin waxaa jira carruur weli rajo ka qaba in ay dib ula midoobaan kuwa ay jecel yihiin cabdirasaaq almasri oo labiyo toban jir ah ayaa sheegay waxaan rabaa inaan gurigayga aado waalidiintu waxay sheegeen in ay qalbijab tahay in ay arkaan carruurta dhibaataysan xikmaad almasri ayaa mar kale sheegaysa hooyooyinku kama jawaabi karaan su'aalaha carruurtooda kamana jawaabi karaan baahidooda xitaa cuntada carruurtu waxay weydiiyaan waalidkood hilib ama kalluun ama shukulaato ama nacnac ay cuni jireen laakiin hadda lama heli karo israa'iil ayaa sheegtay in aysan wax xanibaad ah saarin xaddiga gargaarka ee gelaya khaza inkasta oo ay ku adkaysanayso in la baadho dhammaan agabka la keeno si loo hubiyo in aanay ku jirin hub loo wado xamaas waxay sidoo kale xamaas ku eedaysay israa'iil in ay u weeciyeen gargaarka dagaalyahanadooda laakiin amnesty international waxay ku eedaysay militariga israa'iil in ay si weyn u xadideen gargaarka soo gala dhulkaas qaramada midoobey ayaa sheegtay in macaluul baahsan ay soo fool leedahay haddii aan si weyn looga hortegin dadaalka lagu bixinayo gargaarka hawada ama badda ayay sheegeen in la soo dhowaynayo balse aanu beddeli karin xaddiga gargaarka la doonayo in uu dhulka ka soo galo